Culammada ismaamulka Wajeer ayaa maanta magaalada Wajeer waxa ay ku soo dhaweeyeen culimo ka socotay muasasada Al Huda ay qabanayaan tartanka Qur'aanka Kariimka ee gobolka Waqooyi Bari kaasoo loo ballansan yahay in dhowaan lagu qabto ismaamulka Mandheera tartankaasi Qur'aanka ayaa noqonaya mid soddonka juz ay ku tartamaan arday ka soo kala jeedo Gaarisa Wajeer iyo Mandheera saddexdaasi ismaamul goboleed waxaana la rajaynayaa in lagu qabto magaalada Mandheera culammada Wajeer ayaa soo dhaweeyeen culammada mu'asasada Al Huda iyagoo ka wada hadlay qaabkii tartankaasi lagu qaban lahaa iyo sida caruurta Wajeer iyo Gaaris iyo Mandheera looga wada qaybgelin lahaa kadib markii uu soo idlaaday kulankooda ayaa waxa ay la hadleen saxaafadda iyagoona madaxda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqeen inay ka qayb qaataan sidii tartankaasi uu ku qabsami lahaa aad hogaaminaa walaalkeen maxamed muuse aadam oo nairobi noogu imaaday ayaan halkan ku soo dhoweynay hadafka iyo imaaditaanka ay u imaadeen waxaad yahay musaabaqada sanadkan dhammaadkiisa insha allahu tacaala ku qabsoomi doonta magaalada mandheera oy ka qaybgeli doonaan saddexda county gaarisa iyo wajeer iyo mandheera aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa mu'asasatu lhuda iyo ragga wada mu'asasadaas iyo inta ka qayb qaadanaysa inay mu'asasadaas ama tartankaas aada najaxa marka jazaakum allahu khayr aljazaa aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa culummada noo imaaday waxaana ilaahay ka baryaynaa inay musaabaqadaas insha allahu ay najaxda yaan alle ka baryaynaa alxamdulillah cabdullahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu maanta waxaan noo imaaday sheekh maxamed muuse aadam oo ka socda mu'asasat alhuda wuxuuna u imaaday in uu nadaamiyo amaba uu kala kulmo culummada wajeer isdiyaargarowgii tartankii qur-aanka gobolka waqooyi bari gaarisa wajeer mandheera oo ka dhacaya taarikh afariyo toban bisha labay tobanaad wixii ka bilowdo iyo meelo meelaha ku dhow magaalada mandheera ka dhacaya waxaan leenahay mu'asasatul huda soo dhowaada sheekh wuu mahadsan yahay waxaa mahadda ilaahay kabacdi aan mahad u celinaynaa mu'asasatul huda sheekh maxamed muuse aadam iyo dhammaan ragga taageerada oo ah xagga idaarada xagga maaliyadda dhan kastaba iyo xagga sharciga waddanka kenyaba waxaan mahad labaad u celinaynaa waa mahadsantihiin aad iyo aadaad u mahadsantihiin qof kasta oo mu'asasatulhuda iyo tartanka qur-aanka taageera waad mahadsantihiin wixii aad bixiseenna meeshii aad ka soo bixiseen meel ka khayr wax ka khayr badan ilaahay ha inkugu beddela dhammaan macallimiinta dugsiyaalka gaarisa wajeer iyo mandheera iyo madaxda iyo mas-uuliyiintana waxaan ka codsanaynaa in mu'asasada la garab istaaga tartankaas qur-aankana madaxtinimo ninkii madaxtinimo madaxtinimo uu ku taageero ninkii xoolana xoolo uu ku taageero ninkii maamul lehna maamul uu ku taageero macallimiinta iyo ardada iyo dadka ka tartamayana way mahadsanyihin ka qaybgalayana way mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta halka aan joogno waxaana soo booqday mu'asasul hudaa ee tartanka ay qabanaysa mandhaara lagu qaban doono saddexad kawnti ka qaybgalayaan jaamacadaas ood hogaaminaya sheekh maxamed muusa xafidahu illaahu tacaala arrintaas ayaan maanta aan u joognaa waa tartan aad u qiimo badan aadna waan ugu faraxsannaa waana ugu tahaniideynaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan alla ka baryaynaa inuu maaragtay najeexiyo meel wanaagsan iyo meel aad maarata looga farx inuu ilaahay ka dhiga subxaana wa tacaala dhammaan culummada halkan joogto oo barnaamijkaas asagana ka soo qayb gashay ayagana waan u mahad celinaynaa ilahay waxaan weydiinaya subxaana wa tacaala hawshaas ayada inuu alla noo fududeeyo bismillaahi araxmaan araxiim saddexda kawnti si culimmada igu horreysay sheegaan wajeer iyo gaarisa iyo mandheera intaas ayada inaannu dadweynaha u sheegno la ogaado laga qayb qaato loo diyaargaroobo ayuu kulanka iyagu maanta ku saabsan yahay taas ayaannu iska waraysannay kadibna isku waafaqnay diyaargarowgii ayaannu bulshada u sheegaynaa waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qur-aanka ilaahay ha loo khidmeeyo gaar ahaan ummadda reer nooistan waxaan leeyahay insha allahu tacaala dadaalkii hore aynu usii wadnay ummad muslimiina oo soomaaliyeed oo qur-aan jecel baynu ahayna aynu sii laba jabaarno dhammaanna ha lala socdo insha allahu tacaala si kastaba ha noqotee tartanka ay qabanaysa mu'asasada alhuda ee qur-aanka kariimka lagu qabanayo magaalada mandheera ayaa noqonaya mid ardayda gobolka waqooyi bari loogu dhiirigelinayo sidii ay ku xoojin lahaayeen barashada qur-aanka kariimka iyo culumta islaamka